dee wax nuxursi iin bay u baahan tahaye dee qiyaasuma gelaye waxa ay tahay dee waa kala garanayaayo mid kasta sidiisiibu ku ogaanayaayo islama gelayaan laakiin marka aan lala socon oo kale dee ruuxii waxa dhici karta labadii ama saddex nin ama afar nin isku magacaa halku magacii ku arkaba nin un inuu qaato horta oo dadkii waxaan wadaagsaday uu ruuxu keliya u wada mareeyo welibana ka usii daran hadduu si siqadaha arkay oo kaasin yaqaanay meesha nin daciifo magacan la wadaagsan uu jiro la dabaqa ah dee ninkii daciifkaa sanadkii ku sugan buu u qaadanayaa ninkii siqada ahaa oo ninkii lagu kalsoonaa haddii ka daciifka awaana kii siqada abuu daciifka uga qaadanaya khada aawey ayaa jahriga laga saahil noqdo kaba imanaya oo kale khadinasika buu ku leeyahay xaasina kalfaysi bal markaas taas baa kaba imanaysaoo san daraaddeed bay culimmadu aad iyo aad dadkan ugu kala saaraan oo iyagaba way bambiyaano magacyo dhigadan bay soo dhiganayaan wixii ciddii magacan wadaagsatina way soo dhigtaan marka ay sheegeen ama misaalaan ama kutubta ay u qoreen ay u khaas yeedheen taas ba haddaba waxay ku magacaabaan almustafiq almuftariq faa'iidada macrifadiisuna taasi leedo faa'iidadaa weyn baa kuba sugan sahliga laga saahil noqdona qaladkaa weyn iyo khadaa weyn ee tasiimka ayaa kaba imanaya dad tacaduday oo ruux keliya loo qaato bay dhici karta awsaaftooda ay kala dunayd ama cadaaladoodi iyo waxaa ku kala dunaayo waxa weeyaan aan la kala soocina dee ama ninkii daciifkaa loo wada qaato ama ninkii siqadaa waxyaalahaasa kaba imanaya markaa tan baa adigu magacan lagu magacaabaa culimaduna saasay ugu cimaayooden waaba guud ahaanba waxa waxay u samaynayan waa xadiidka rasuulka bardintii ilaalintii iyo bal markaa kaasun baaba waxaa loola imanaya ruwaadiina kunuuntan kala duwan ee aad iyo aad u badan ee anwaac markaa cilmiga xadiidka uka wada mido xadiisnima un ay jamcinayso ama musalaxnima adigo cilmiga natiijaasha un ku wada kulmaya laakiin mid kastaaba fadni gaaraba iska noqonayo mualafaad gaara iskaba le horbay u dejeen waa inta badan xadiidka rasuulka bardintii markaas sheekhu wuxuu yihi ballaqladiisan ee aan eegana mutafiqun ku iswaafaqay laftan ku hadal lagu hadlayo iyo dhawaaqi iyo wakhadan dhigaalba kay ku waafaqay mutafiqun mutafiqay macnaa waa musaman bihada ismi waa magacaasaa la yidhaaho waxa lagu magacaabaa mutafiq haddii dee aan ka dambe aan mubtadaa kaba dhigno kahore khabarkii kaba dhignona waa isla miduune laakiin waxa weeyaan mubtadadu waa wixii iswaafaqay ee sida loogu dhawaaqayo iyo sida loo qorayaba isku waafaqay waxa la yidhaahaa mutafiqun laakiin waxay ahayd inuu dee israaciyo bal muxuu yihi wadidhu isaga didkii macnaa muraadidkii waxa taa kula mida fiimaa dakarnaa waxa aan soo sheegnay kula mida waa itifaaqa aan soo sheegnay kula midiina almuftariqu muftariqii weeye waa kii kala tegi waxaa uslub kasta usoo dhigtay aad moodaa mustafiquna nooc inuu yahay muftariquna nooc inuu yahay laakiin waa nooc isku mid nooc keliya magacan laydhaha dadkiiba dindiga halkan waxay ku sharxeen ma aha un cagsigii ma aha bimacna cagsina didku waa u yimaadaa bimacna mirjina waa u yimaadaa iyo nadiir waa wixii waxaan udhigmaya lamidka ahaa imanka taasay kuba fasireeno ujeedadu taa aan soo sheegnay waxaa muraadifkiisa raacaya misrigii ah lamid ah almuftariq cibaaradii ciraaqiga inta badanna uu isagu daba socdaba cibaaradiisu maxay ahaydba walahum lmuttafiqu lmuftariqu ma lafduhu wafadduhu muttafiqu macnaa waxaa u sugan culamaa alxadiid almuttafiq lmuftariq markaasuu markuu magacuu israaciyey ayuu hi maa lafduhu wafadduhu muttafiq waxaana weeye ka laftigiisa iyo khadkiisa uu isku mid yahay iswaafaqsan yahay bal markaa maqsuudku waa taa laba nooc ma kale aha cibaaradiisa ihaamkaasi uu kuma sugan yahay adigu waxaad qabsataa almuttafiq lmuftariq muttafiq lmuftariqna waxa la hahda dadkan laba iyo wax ka badan iyo magacoodii ama adigu kunyadoodii ama magaciiyo magacii aabbaha ama magaciiyo musladii wax saasa iskaga mid noqday oo dee hadiyo goordad isku magacii waa jiraan bal masalan waxaaba weeye ruwaadii oo kale kala mida khaliil ibnu axmed waa ninkan dee waxa ugu masuursan cilmiga caruurkii ikhtiraacdee sheeka marka luqadana macaadinta ninkii ugu horreeya kitaabkiisa cayn ee siba weyne sheekiisa ahaa shan nin oo kale ayaa jira magacan la wada idhaha khaliil ibnu axmed iskaalka weyne waa markay dadkan isku daba noqo noqdaan axmed ibni jacfar ibni xamdan afarna iswada casri ahaabaa jiray taas oo kale oo afarna iswada casri ahaa abi cimraan iljawni laba nin oo ayaa waafiyadii iyo nisbadii laba nin baa jiro midkood taarikhi weyn yahayba oo kale maxamed ibni cabdillahi alansaari afar baa jira midi sheekha bukhaari ee macruufkii mashhuurka uu yahay maxamed ibni cabdillahi alansaari waa magacii magacii aabba iyo nisbadii bay kuba kulmeen oo kale kalkal waxaa dhacda magaco keliya magaci aabaa ku kala duwan ayaa magacio keliya ayay ku kulmeen laakiin magacio keliya imanaya masalan kutubta kalkal asaaniidii ama dhex aakhirkiis dee dhexda oo kale cabdillahi haduu yimaado inta badan cabdillahi ibn mubaarak baaba ay kalkalkaa idhaahaan hadduu aakhirka kuba yimaado lafdiga cabdullaahi oo kale ibnu mascuud waa laydhaha ibnu zubayr waa laydhaha ibnu cabaas waa laydhaha ibnu cumar dadka qaar baa ku aragna haddii la idlaaqo waa ibnu mascuud oo kalley idlaaqaasi maaha ee waxaa la eegaa beledka uu sanadkaasi yahay oo dee dadkii reer masiya hadday idlaaqaan dee ibnu cabaas siyabaabu noqdaa reer madiine ibnu cumar iyo way kala duduwan yimeen laakiin saasoo kale marka magaco kala yimaadana arrintan way ka imanaysaa almuttafiq almuftariq meelaha istilaah leh asaaniinta dhexdooda labada xamlaad baa kaba mid a xamaad ibnu zayd iyo xamaad ibnu salama xamaad keligaa imaamayo isagoon mansuub ahayn labada sufyaan sufyaan ibnu cuyane iyo sufyaan ibnu thawri sufyaan ibnu saciid sufyaan keligaa sanadkii kuga imanaya istilaah bay keenaysaa waa dad wakti ahaa culimo wada ahaa sheekhiyo la wada kulmay talaamidna hadna ay wax ka wada wariyeen waa kusida loo kala saara adagoo dee hadda khifaadun baa kala saara iyo qaraa'in kale iyo ruwaadan ninkay u badnaayeen iyo sheekadan sheegaad laazimaya waxyaalahay ku kala saaraane umuurahaasna uu kala yimaadaayo waa arrin adigu aad loogu baahan yahayo khaasatan asaaniid ninkii dee cinaayo uu lahaay eegayey waa u bahan ninka aan deisaad xil iskala saarayna waxaa dhici karta inaanu baahidiisa weyn ahnay badnaan be laakiin de dadkii asaaniiddu aad bay uguba baahan yihin oo balkaas baa la ydhaha oo mutafiqu nafsan wasadon mutafiq wabidhu manaa bidhuna maxaan ihi ay wamiluhu ama muraadifuhu waxa isaga lamid oo fiima dakarnaa waxaan soo sheegno waa itifaaqa ay lafdiga iyo khadka isku waafaqeen aan soo sheegnay waa almuftariqu waa kaa kala tegey marka cibaaradu waxaa leenahay yar waadix ma aha macnuhu waa almutafiq muftariq oo mutafiqnimadna waxay noqonaysaa waa iswaafaqeen magacii isku waafaqeen iyo wixii lamidka ahaa muftariqnimadna waa kala tega laba kasta ay kala yimin labadooda daata ay kala difaacan yihin taas bay noqonaysaa oo marka almustafiq almuftariq macnaheed taa weeye waana xaggii asaaniida de bal faa'iidada ku suganna waa taan soo sheegnay dhowr imaamna kutub bay u leeyihiinba bal marka oda inaga waxyaalaha ninkan de imaka kutubtan asaaniidaynu aragnay daalacamayo kale iskaalka weynay nagu yimaada waa labada sufyaan oo kale iyo labada xamaad iyo cabdillah iyo haddii la idlaaqayo taasoo umuuro ka leeyahay dahabina mujaladka toddobaad sira clam nubala markuu xamaad ibnu zayd abiya labada xamaad uu kala saarayo labada sufyaanna raaciyaayo wax qaacido noqon kara ayuu sheegaa walow dee istila haddana intaas an aanay ku furfurmayno marka raawida iyo sheekaba ay wadaagsadeen ninkuu raawida labadoodaba ula kulmay sheekina ula wada kulma ay la wada kulmeen weli istilaahu meela qaarkoodu jiraya bal waxa weeyaan noocii kuwixii uu rijaal kaba dhiganayo inoogu dambeeyey waa nooc kaloo lagu magacaaba almu'tarifu waalmukhtalif ama almu'tarif almukhtalif lagu magacaabo oo kii hore waxaan soo aragnay almuttafiq almuftariq buu ahaaye tani waxa weeye waa mid kasii darankaas kasii iskaal badan oo waxa weeyaan laba magac ayaa xagga marka la eego sida loo qorayo way iskaga mid ama way iskaga dhowyin marka lena waa iskaga mid ma eegayaan xarakadii oo dee kutubta in badan baan xarakaysnayn dhibcaana lama eegayo kolkol dhirco xuruftii is wada qormaysay dee istilahbaa iska yimaada iyadoo dhirci ama haddii lagaba tago oo kale waxa weeyaan waa labada ismi ama labada kunyo adigu waa wuxuuni xaggii qoraalkii iskaga dhow xaggaasa iskaga dhumnen laakiin dhawaaqay ku kala duwan oo sika mid kasta kan sida loogu dhawaaqayo ka kale sida loogu dhawaaqayo ay ka duwan tahay ayay dhahdeen almuctarif almukhtalif matalan waxaa ku badan oo kutubtii noogu jira asiid kuwa la ydhaaha waa masmuuco waxaa kaloo kutubtii ku sugan usayd kutubtooda lama xarakeeyo oo inta badan ma xarakeysna de bal marka waxa weya ruuxii dabdi tag u lahayna asiidkiina usaydun buu odhan usaydkiina asiid buu odhan oo waa dee wax weyn oo kala yimaada kutubtii butr butrun oo kuwaas waa xarakay ku kala duwan yihin butrun waa ku sugan yihiin kutubtii butrunna waa ku sugan yihin waa magac iyo magac si haddaan eegno siday u wada qoramayaan markaynu eegno kitaabadii way iskaga dhow yihin siinta iyo siintay ku kala duwan yihiin oo de kolkol iskadaha waa ka iman karaayoo kale xaajin iyo khaajin cimaara iyo cimaaro oo kale salaam iyo salaam waa waxyaalo badan oo kutubtii kuba badan oo taas oo kale taa haddaba waxay dhahaan waa qaladka badan inkuu ka yimaado sababtu waxa weeye waxyaalaha magacyada qiyaas ma galo iyaalkan u gala bala imika kelimaadkii carabiga nafsiga xadiiska haddaad eegeyso ee ninkii naxwahadaad u yaqaanay sarfina aqoonba uba lahaa inta badan in qalad icraab uga yimaadaa kama dhacayo o iskaba dhowrayaayo qiyaas baa gelayo wax ka horeeyo kutusaya ama ayaa jira oo siad ugu dhawaaqi layd laakiin magacyadu inay lama eegayo xarafka ugu dambeeyada icraabayse siga kale qiyaas ma galo oo wax ka horeeyo kutubta siad ugu dhawaaqi wax ka dambeeyo kutubtayo siad ugu dhawaaqaysaa ma jirto waxa markaa lagu kala saaraan waa xifd wixii inaad barato ood xifdido ood magac kastaba halkiisa kuma ogaato taasba weeye bal markaa inta badanna waatay halkan kala timaado hadiyo goor ruuxii ee qalab baa kaba dhacayo badan oo aad aan loo koodi kar ahayn magacyada same istilaahu kala yimaado bal noocaa mukhtalif iyo mukhtalif baa lahaa noocii hore waa ka ahamsan yahay taa hore dhawaaqa istilaah diiniyaa imanayey ee muu iman ahayn xagga qalab ee kan qalab laftiya imanayo ruuxu siidee magacii si aan ahayn buu uguba dhawaaqaya markaa kan laba qaybood bay u kala qaadaan bal qayb markaaso midi waxa weeye waxaan isla waxaan lena qiyaas male waa qaybta u badan oo baadil ma laha macnaa waxaan ku koobno oo nidhaahno saa hala ilaaliyo taasaad qalabkii kaga baxsanaysa ee waxay u baahan tahay tatabuc dheer oo magacyadoodii la tatabuco waayo waxaa lagu dabiyaa kaa xifdi la xifdiyo unbaa lagu dabiya qaybna waxay leedahay baadid bay leedahay oo waa qaybta u yara laakiin kuwaa baadid kale ayaa laba noqon baadid kutubtoo guud lagu dabdinayo oo baadidkaa raacayso wixii dee marka lagula magaca intaasaad ku dabdin wixii kale saa ilaasho kutubtao dhan baad ku dabdisanaysa midna waa kutub gaaro waa sida bukhaari iyo muslim iyo muwada oo isaga waxkaas aan kale kaga bedelayn saddexaa kitaabba weeye balse baadidka caamkaale waxay kala saaraan salaam iyo salaam waxay dabdiyaan culimadooda kutubtooda ku dabdiyaan luqada carbeed waxa badan xaraf kasada baa badan salaam baa badan magacyadooda kaas baa u badan salaam uu kooban yahay ka kooban bay markaa badiyaanoo markaa dhowr bay kaba magacaabaan cabdillahi ibnu salaam saxaabigaasi ay kaa midiin bal marka halkana kale dhowr bay idinku dhigaya marka intaas waxaweyaan uu ruuxu dabdiyo macnuu waxa weya wixii kale salaam de masalan waxaa kamida salima iyo salama magaca aada u badani waa salama oo laga yaaba casharaad baan helaynaa saxaaba iyo taabiciinti iyaba taas salimana waa magac yar marka maxay inoogu dabdiyeen waa kutubta guud ahaan camr ibnu salima waa nin yar oo waktigii rasuulkana imaam noqday isagoo tadalastira laakiin imaka ma hubno rasuulka inuu dib ulaba kulmay eh camr ibnu salima ninkaas iyo oo saxiixa bukhaari xadiiskiisa kuma sugan yahay iyo dee kutubtiisaas iyo nin kaloo cabdillahi ibnu salima la yidhaaho oo kale caliyo wax kaba wariya labadaa nin magacyada abu salima la yidhaaho qabiiladan aada u sayiirtay khasrad kacb ibn malik iyo jaabir ibn cabdilahiy reerkoodina reer bani salima ayaa laydhaha kutubta in badan baad salama ku arkay laakiin waa khada eh salima le saddexdaa wixii aan ahayn maxaad odhan salamaad odhan labadaasaad qabsan in iyo qabiilada bas wixii kale salamaa lagu keena waa kutubtao dhan ma kala aqrisanayso oo kale in cabdilkhaaliq laydhahday aabihii layidma salima mise waa salama ee bal waxa weeye inta kale waa saas oo kale marka waa baabid caam oo kale cumaara iyo cimaara cumaara guud ahaan magac wuxuu ku yimaadaa cumaar adigu xoogaa camaaray helayaano ama magacyo dumara ama si kalaba ah laakiin cumaara weeye ka badan cimaara nin keliya oo aynu soo aragnayna xadiiskiisa xagga masxi cala lkufayn ubay ibnu cimaara bal waa saxaabi xadiiskiisa waa daciifba ninkaas baa jira cimaaro wax la yidhaaho ee cumaaro waxa weeye casal iyo cismin oo kale casal magaca malabka nin keliya u yimida kuwa laydhaa bay sheegeen waxa kale cislin baa luqada carabeed kuga badan bal markaa baabidkaasi waa baabid caam ah oo kutubtii oo dhan ah midna waa baabid khaas ahoo kutubtii gaarkood bay noqonaysaayo waa bukhaari iyo muslim oo kale iyo iyadubaa la dabdiya bal masalan cibaaro ciidhigto halkan walow naqsi weyn uu kuga sugan yahay waa safxada markaa boqol iyo koob iyo toban markuu kaa dhiganayay ayaa muxuu yihi kul ma waqaca fi saxiixayn walmuwada fahuwa xaazin bilxa ibnu malawazda laa khaarin buu dhintay laa khaazin baa adigu arrintaas khaarin laga jiray khaazin oo wuxuu leeyay bukhaari iyo muslim wixii dhacaya muwada waa xaazin wixii aan ahayn khaarim ah laakiin da waxay inuu dambigii raaciyo waayo dambi baa loogu talagashanaa waxa ay tahay bukhaari iyo muslim ee muwada wixii dhaca ama kumi ha noqoto ama magaca xaazim ama abu xaazim baa la aqriya waxaa nin keliya ahayn oo ninkii usasinyo o dhan baa dhacay ee dambigii keeni yidhah ilaa moxamed ibna khaazim abaa mucaawiyata barin nin moxamed ibna khaazim la yidhaha oo in dhala abu mucaawiya dee asxaabtii axmasiya ahaa ninkaas baa khaazim la yidhaha waxa kale xaazim ama abu xaazim baad aqriyaysa markaasee kolkal bukhaari iyo muslim bay gaar ahaan u dabdiyaan oo dee alfiyada afartaniyo bedba intan dabdigaasiba gaadhayayba marka waminhum afuska saxiixu jaxsi markuu kaba bilaabo bal markaa taasna waa mido waa khaas haddaba waxaan leedahay waa wax aad iyo aad loogu baahan yahayoo qaladkan dadka kuga yimaadee taxriifka ugaba yimaadee khad ama bacdeed ugaba imanaye isaga dhan diintiisa ugaba imanayo ayaa lagaga nabad galaa haddii wixii la dabdiyo laakiin wax tatabuc aad u dheer u baahanba bal taas weeye wuxuu hi markaas sheekhu sarifun ku isu dhigmay isu dhawaaday ku waxa weeyaan dee isu dhigmayo waa xaggi muttafiqu lkhabti faqad waa dhigaalkiisu mid faqay oo keliya wabiduhu isaga hasiisina siiban ku maqlayna muraadibti iyo ka isaga misrigiisa magacan kale midkii mukhtalifun waa ku iskhilaafay oo macnaa waxa weeya kan baa la yidhaha iska waa cibaaro yahan kuma sugaye cilmusharif mukhtalif ikhtilaafkuna waa xaggan dhigaalkan ay iska shabahayaan markaynu xarakada iska dayn iyo bidcaa waxa weeye isuga mid yihin ikhtilaafkana waa dhawaaqeen isigii way ku kala duwan asig iyo isig way dabdiyaan guud ahaan waxaa kutubta ku kala sugan bal markaasoo waxay dabdiyeen ka mustadarkaa mukhtalif ee fakta iska ilaaliya alkalada waayo meesha wax qiyaas galan maaha waa khadaina waa badan yahay qalabna taas ku qaldantay oo in kaba soo qaado mid aad samiil aad sado mid mustaqar aad mustabar kaba dhigto mid mustabar aad mustaqar kaba dhigto xarakaadka aad kala bedesho dhibco ha iska jir oo iskaba ilaali wa bidihim mukhtalifun fakta alqalab markaa bal labada waan casarkii noo joogta xataa mida aada u harsane waxa ay tahay kutub daaroo fiican baa maanta ay leedahay tani waa kay ugu cinaayo badnaayeen oo raggii hore cabdiqani lahaaye qaara quni lahaaye waxaweya amiir ibnu maquulo lahaa iyo ibnunuqday rag badan baa kutub weliba qayb badan maanta waa wada madbuuc oo kale dahabna kitaab uu leeyahay mustabih laydhaah oo kale in mustashriqa ugu horeyntii uu madbuceeyo oo kale xasan xajar kitaabkiisaasiku sokorducaybu ziyaado badan kuba daray bal wixii akhdaaya dhacay iyo ugala yimi isagoo qalin ku dardinaya xarakaadkan caadiga na waa ku saxay oo waa madbuuc isna afar mujalad tamsiir muntabi bitaxriir mustabih waxa kutubta barkood kuwa dhicin kitaabka xaafid baa ugu saabsana laakiin kitaab kale jira ma ay suuqsi ahaayeen bal kitaabkiisa markaa loo xaafid xajarin ku taabtay markuu xajar marayo yiri waxa yimid jaqo alaan fi misra cibaaro saasa kala cabirayo ibnu nasiruddin waa saaxib rabbi waafiro kitaabkiisa waa toban mujalladu maanta ku madbacaysan yadoo si fiican loo taxqiijiyo loo badiyo tawdiixi mustahil baa laydhaha ka kutubta dhan baa jirta ujeedadu waxa kala saarta dardida si caamooda waa kutub waaweyn iyo kutub yareenba way leedahay amsilo badanna kutubta keenankeedayna way kuba sugantay haasatan alfiyooyinka iyo muqadimada ibnu salaaxiya oo markuu waxoogaa kala sheegay ayuu kala cabira ibnu salaax iyadoo kuwa alfiyooyin ka fahamsan yihiin dee waa cilmi ama w hadduu ruuxu u rixleeyo uga safro rixladiisaasi ay noqon lahayd hadduu intaasu soo bambiyo midu kuba guulaysto bal markaa waxa weeye waxa faa'iidadiisu ay tahay qaladkan badan ee kuga yimaada dadka iyo taxriif iyo madlaca ugaba yimaado wax kasta ayaa lagga badbaadaya marka uu ruuxu badiyo wixna wax tayaskilayo maya oo wax u baahan xifsi la xifsiyo iyo badiyan la badiyo wallahu subxana watacala alam منكر الفرد به الراوي غدا تعديله لا يحمل التفردا waxaa halkan inooga bilaabmaya macsarkeedna ugu soo horeeya nooca loo ma lagu magacaabo ama xadiiska lagu magacaabo munkar lagu magacaabo kaleyna waa qaybaha daciifka bal waa dacfiga sii adag weeye amaba kuwa dacfigoodu badan yahay ayuu kaba mid yahay laftiga munkarna xagga luqada carbeed waa daysi mafcuula oo wixii la dafirayey ama la inkirayey ayaa lagu magacaaba ama aan la garan ahayn ee aan la garan ahayn laakiin xagga istilaaxana bal si tacriifku inoo tacriifin doonaa tacriifku inoogu tacriifin doonaana waxa weeye xadiidka raawi la gooni noqday la kari noqdo macnaa raawigaa mooye cid kale oo warinaysaa ma jirto cid ku raacday ma jirto raawigiisaa warinaya raawigaasna marka la eego xagga cadaalad cadaaladnimada ama dee u sugnaatay isaga iyo dabdiga u sugnaaday mid xoog badan ma aho keenaya in wixii uu isagu keligii wariye la aqbalo macnuhu waxa weeye ruwaadda dee ragga qaarkood dabdigooduna aad buu u fiican yahay oo aad buu u heer sareeyaa kalsoonida xagga cadaaladooda lagu kalsoon yahay iyo dhowrsoonidooduna waa dhowrsooni aad iyo aada u xoog badan ragga caynkaasi hadday wax keligood wariyaan oo ay la gooni noqdaan waa la aqbalaayo dee qaraa-ibtii saxiixa ahayd ba ragu intay la keli noqdeen haddana saxiixa ahayd ama haddaan heerkaa gaadinba xasanka ahayd xagga marka la eego kelinimadan kollig waxaa warta nin keligi u sheegaya waa wax la iska hunsado ruux keligin wuxuu sheegayaan cid kaloo sheegaysaa jirin marka waxyaalaha xaggaa kaba imanaya ee kelinimadan kaba imanaya waxa kabaya cadligan u sugnaada iyo dabdiga fiican ee uga sugnaado sila lagu aqbalaya laakiin ninka haddii ballowxii la gooni noqdo xaggaasna aanu gaarsiisnayn heerkii lagu aqbali lahaa wuxuu la kori noqdo aan lagu aqbali lahaa aanu gaarsiisnayn xadiiskiisiiba markaa kaladiga u yahay xadiiskaa fardiga isagiina xaalkiisu saa yahay ninkan xadiiskii baa lagu magacaabaya munkar waa tacriifkii inoo tacriifin doono bal markaas waan la qbaynaynaa horta wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wlmunkaru xadiidka munkar lagu magacaabaa alfardu macnaha waa aladii infarada wey waa balashan baa iska dee si kii awsaafta geli jirtay ama sifaadka geli jirtay mawsuurada hidbaan kaba dhigan aladii kii weeye infarada uu la gooni noqday bihi isaga riwaayadiisa raawin raawi uu la gooni noqday raawigaasoo gada uu ahaaday tacdiiluhu tacdiilka lagala caadiyado waa nin daciifa bal hatii xataa laba ilaha waa siqa ninkani oo la tacdiiliya ay ahaatay laa yaxmil mid aan xambaar ahayn atafaruda kelinimadan kelinimadan waxa kaba imanaya dacfi ah kelinimada warkan nin keligii un la gooni noqday waxyaalaha ka imanaya xaggaa ugala imanaya dacfi iyo in dee laga shakiyo ah ayaa tacdiilkiisa xataa laydhaa waa cadaalo ayaa u sugnaatay ninkana waa ruux ardiya ama siqaar ayaan lagu aqbali karahayn ma gaadsiisna heerkii ruuxa wixii uu la gooni noqdo sirgii werinaya la aqbali jiray kalsooni lagu qabo daraaddeed loo aqbali jiray oo waanaan heerkaa gaadsiisnayn xadiidkiisa markaa waxaa lagu magacaabaya xadiidka munkar baa lagu magacaabaya almisaal ba ay markaa inta badan kutubta ay halkan sooga dhigtaan misaalkaasi waa kitaabka ibnumaajaah xadiid kuba sugan kolley dee halkan saadixu nasaa-iyana wuu raacinaya ee adigu balkaasi waa waxusta kale ee horta kitaabka waxuu kuga sugan yahay xadiidku kitaab adcima oo ibnumaajah ka mid ah waa xadiid caaisho laftigiisa wuxuu hayso oo marfuuca kulay balxad itamr faina bna aadama ida akalahu qadiba shaydaanu waqaala caasha bnu aadama xataa akala jadiida bilkhalaqi khalaqna waa kada iyo laantuba way fataysanta waa wixii baalig ahay macnaha waxaa ku cuntaan balkaga waa timirtu markan aanay weli bislaam dee aanay rudabka noqon heega ay gahayrkaba tahay taas balkaga caynkaasa waxaa ku cuntaan waa maraxisa timirta ay martoo mid kamide waxaa ku cuntaan timirtii oo macnaa balkagu waa cusub yahay waxay ku dhowday inay bislaato oo hadda ay rudaweydo timirtuna waa sii hore loo goostay ama sanadii horiyo wixii ka horeeya timirta caadiga ahayd labadoodaas kani markan uu idiin baxo oo aanu weli dee soo bislaamayo iyo kii hore qadiimkaa iskuba cuna israaciya faina bna aadama in aadam idaa akalahu hadduu cuno labadoodaa isku cuno qadiba shaydaanu shaydaankaa cadhon oo wuxuu odhanaya caasha bnu aadama xataa akala jadiida bilkhalaq ibnu aadam waa noolaaday ilaa uu kuba cunay kii cusbaa iyo kii baarigahaa uu iskuba cunay ballaftiga ibnumaasha ayaa leh nasaa-i walow ay halkan noo taalo kolay taasi waa kalaam adugu fiihi nadar bal markaa waxa ay tahay xadiidkan haddaba waxa warinaya oo markaa caaisho xadiidkeed weeye ee imika isagu warinayo oo hishaam ibnu curwataba warinaya in abi jukayr laydhaha waa kunyadiisi magaciisa yaxya ibnu maxamed ibnu qays baa laydhaha bal marka la eego xagga dabdigiisa un weeye tacdiilkiisa dee nin aada xumaan loogu tuhmayba maaha laakiin heerka uu joogo iyo xaaladiisa halkuu gaadsiisan yahay xadiidkan uu keligii warinayo aan cid kaloo ku raacday aanu jirin heer lagu aqbali karo ma aha lagu qaadan karo oo dee heer kalsooni heerkaa kama joogo xadiidkan bay yidhaaheen waa munkar haddii xataa macnaha xadiidka la eego maxaasintii shareecada iyo wixii lagu yaqaano xadiidku munaasibu ma aha oo shaydaanku wuxuu kaba cadhooda dee ibnu aadamkii uu arko isagoo ilaahay ka cabsanayo xumaantii ka dheeraaday oo uu makansan waayey inuu haleeyo taas bay cadhadiisu noqonaysaa kii uu makansaday haleeyey ee uu markaa ama xumaan kuba riday ama uu wixii fiicnaaya laba faray kala kaxeeyuu ilowsiiyey taas buu ku farxayaa kan kalena waa ka cadhoonayaaye timir iyo baarxa laysku cunay waxa lawaxa isaga yeelaysa iyo witirkiiyo cadho ka cadhoonaya taasi ma jirto maxaasintii shareecadan iyo umuurihii shareecadeena aan ku naqaanayna oo munaasib maaha iyo shaydaan iyo cadaawadii ibni aadam uga qabay may ahaydkaa dee mid isagii waxaw ka imanaysa cunto la cunayo waxaas may ahaynba bal markaa taas waaya haddaba san tacriifsan inoo yaala waa tacriifkii ibnu silaax iyo aima ay kuma tacriifiyeenoo tacriif samson aragna kama muuqato ama lama shardiyin inuu cid ku khilaafsan iyo raawigani macnaa waa inuu raawidis caynkaasi hadduu xadiidkii la gooni noqdo aya oo waxaanu soo marnay shaadkii oo kale shaadka xataa tacriifkaa jiray ee raawi wixii uu la gooni noqdo shaad ay odhanaya haddaba hadduu nin heerkiisu sareeyo yahay xaggan cadaaliya dabdina bal iyaga agtooda dee ha laba aqbalo magaca way kuba magacaabayeen laakiin marka aanu waxa weya ninka heerkaa gaadsiisnayna waaba san munkarka ay odhanayaan qolooyin aan baa jira aan kala farqin sida ibnu salaax iyo munkarka iyo shaadkoo kale iyo aan kala saarin isku waxan kuba fasiro mid kasta tafarud iyo kelinimo wax laga gooni noqdeen kaba dhiga laakiin aimada kale ama bacdigooda way kala farqiyaan oo de xaafi ibnu xajar iyo amsaashi de iyo qolooyinkii isaga bal kuba raacsano dariiqadiisa marayo shaadkii waxaynu soo marnay ma rawahu lmaqbuulu mukhaalifa liman huwa awlaa minhu xadiidkii nin raawi la aqbalo waa ninkii ama saxiixa xadiidkiisu noqonaya ama xasanka wixii uu wariyo laakiin uu ku khilaafo cid ka mudan oo ama tiro badan uga mudan ama dabdi siyaado iyo cadaalad siyaadaas uga mudan uu ku khilaafo mukhaalafadiina aan la samcin karahayn baynu soo marnay xadiidkiisa shaad in la odhanayo xadiidkaa shaadkii waa nin adigu bal markaa maqbuul ah adigu aan daciif ahayn oo rijaashii xasanka ah ama rijaashii saxiixa ah riwaayadii bay ahayd laakiin cid kale oo ka mudan ay ku khilaaftay aan la samcin karahayd taas waa mid munkarkana qolooyinkaasi maxay kuga fasireen waa maa rawaahu daciifu mukhaalifan liman huwa awlaa minhu kaasi wuxuu hadduu nin siqa ahaa ama nin maqbuulo ahaa la aqbalayay sidiisa ninkii daciifka ahaa ee mar kaleba xadiiskiisu daciifka noqonaya hadduu xadiis wariyo oo uu ku khilaafo weliba cid kale oo ka mudan oo cidda isaga dhaantay uu ku khilaafsan yahay waa xadiis markaa mukhaalafaa jirta laakiin waana daciifba xadiiskaas shuduud lama odhanaye munkar baaba la odhanaya oo markaa sa haddaan eegno munkarka iyo sheebku waxbay ku kulmayaano mukhaalafada mid kasta waxaa loo baahanyay inay mukhaalafo ayaa shardi u ah in raayidiisani cid kale ku khilaafsan yahay laakiin sheebkii muxuu ahaa nin siqa ah ama calalaqal rijaashii xasanka adigu ah ninkaa maqbuulka oo isaga ayaa raawidiisu ahaa oo cid ka mudan khilaafay ka tiro badan de markaa ka kalsooni badan kana markaa muxuu noqonaya waa mukhaalafa way jirtaaye laakiin waa nin daciifa oo cid ka mudan ku khilaafaya oo mukhaalafadiina waa iska mid laakiin xaggay ku kala duwan yihin midna raawidiisaa daciif ah midna raawidiisa haddii aana mukhaalafada in xadiidkiisa loo celin la aqbali lahaa intaas bay shaadka iyo markaa ku kala soocayin ama iyada tacriifka oo kale dee qaybahay shaadka ka dhigeen ayuunbuu mid noqonayaa waa isku mid oh bal xaaf ibn xajar baaba ka cadiray walow an isagaa sheegin waqad qafala man sawaa baynahuma ninka dee isaga labadooda munkarka iyo shaadka simay arrinta waa ka gaafil noqdayo seedina kale cibaaradiisaasunbaabu madminayay isagoo waladii ra'aa taraadus almunkari washaadi maa macnaa ninkii isu arkay in shaadka iyo munkarka ay isku mid yihiin waa ka dheeraaday dee sii sawaabka ahaydoo macnaha waa sadee jirta ee bal markaa waxa ay tahay sallay waxyaalo badan oo dee munkarka isula yimaado oo ay tahay istilaaxaad khaaso in la ogaado ay tahay way haboonta laakiin taasi imaka dee waktigeediiooda ay sheegino hadalkaa dad wixii isbarkeed ka geli doone laakiin ninkaasa babinayna xadiidka markaa ada ninka aan ka gaadsiisnayn xag baldiga cadaalo heerkii wixii uu wagooni noqdo lagu aqbali lahaa wax keligii wariyey cid ku raacday aanu jirin xadiiskiisna munkar baa la odhanaya tacriifkan kale inay yaal labada tacriif waa jiraan ama labadaa uslub xagga marka la eego munkarka tacarufkiisa labadaa dariiqe kuga saaro bal xadiiska waa kaa waana xadiis aada u daciifa cala kuli xaalin mid kastoo la ilaado waa xadiis aada u daciifa marka laftigiisa laqadigan ku laabmiya wuxuu yihi walmunkaru xadiiska munkar lagu magacaabayaan alkarbi ay ladii faradaki uu la gooni noqday weeye bihi ay biriwaayatihi werintiisa uu la gooni noqday raawi raawi uu la gooni noqday raawidaasoo qadaa uu ahaaday tacdiilhu tacdiilka bal haddii iskala daado oo daciif yeelasa cidaba siriinkani waa nin caadila oo cadaala cadaala usutay laakiin tacdiilkiisa mid adag maaho tacdiilkiisa waa dad kale tawsiiqa ay tawsiiqiyaan ay siqanimo oo xukmiyaan ama tacdiiriyaan laa yaxmilu midaan xambaar ahayn atafarida kelnimadan arintaa lagulaa qowmeema soorjabaayo dalfayna kelnimadani waxaan kala imanayo ah ruuxa xadiis hortiisa uu keligii sheegayo in laga shoogsado shoogsidaa ka iman shakidaa meesha imanaysa waxyaalahaas wax lagu lagu aqbali karo oo tafarudka dub shucuur ridan kara oo wixii la gooni noqday lagu aqbali karo heer saasa ninka aan gaadsiisnayn ayaa xadiiskiisa munkar leedaha bal munkarkii halkaas aan ku dhaafaynaayo waxa aan ku khasinayna un haddii munkarka aynu qaadano waa mukhaalafada oo bal deetan mutaakiriinta isaga badayin ba aan qaadano xadiidka munkar la odhanaya waa xadiidkaas nin daciifki uu ku khilaafay cid ka mudan xadiidkiisii waxaa la odhanayaa munkar marka inay mukhaalafa jirtay xadiidkan si kaloo lagu wariyaa jirtay xadiidka qaybta kalena waxaa lagu magacaabaya macruuf shaadkiina waxaan usoo maray riwaayadan shaadada ah shaad baa la odhan riwaayadan dee dadka ka mudan ee la qaatay ay warinayaan ninkan shaadka ama xadiiskiisa shaad lagala dhigayna maxfuud baa lagu magacaabaya marka afar macdood noo soo bixi shaad iyo maxfuud minkar iyo macruuf shaadka maxfuudka shaadkuu qaadiraya waa riwaayataaninka kale inay kala dhii mukhaalafa jirto macruufkana muxuu qaadirayaa munkarkuu qaadirayaayo kaladilay waa nin daciif oo cid kale ku khilaafay oo ka mudnayd qolada kale siday ku wariyeen ama ninka kale siday ku wariyeen ayaa macruuf la odhanaya markaa macruufkiyo munkarkuna waa isqaabilaan maxfuudkiyo shaadku maxfuud iyo inooga yeela munka macruuf oo laakiin da waa munaasabo oo labadoodiiba kuwan kale ayay muqaabalku muqaabilkoodii u yihiin beeni ahaanna loomaba saare misaalka kamid baa ka kale laga dhiga misaalkiisiwa mutru bal kaasi waa kii toddonaad oo bal noociisa iyo toddonaad waa xadiiska lagu magacaabo matruuk wuxuu yihi sheekhu isagoo tacriifin matruukuhu ay matruuku lxadiisi wey xadiiska kiisa laga tegay maa xadiis weeye in farada uu la gooni noqday waaxidun shaksi bihi isaga riwaayadiisa uu lala gooni noqday walxaal ajmacuu ay ijmaaceen culimadu ay ku heshiiyeen ay isku waafaqeen ladacfihi calaa dacfihi laantum yani calaa waya waa ninkan xadiiskan warinaya daciifnimadiisa fahuwa xadiidkaasi karadin ay kal marduudi xadiiskii la erinayey ee marduudka ahaa waa ka inoo dambeeya mawduucaba ahaa ama dab ahaan aan xadiidka ahayn ayuu la mid yahay halkana sheekhu wuxuu inooga sheegayaa si fiicanna waa u tartiibiyey oo imaka kuwan ugu dambeysiiyey oo kuwi ugu liitay axaadiis waa kuwa aan lagu camal fali karahayn bal markaasi waa matruukii waxaa jirtanayn muqadimada ibnu salaaxna noocani kumuu soo aroorin macdan aha iyo dee kitaabka weyn baanu matruuk la sheegin saa daraadeed kutubtii kitaabkaasu ku tacaluq calaaqada la lahayd waa alfiyada ciraaq oo kitaabkaasuu nadminayo nawowi kutubtiisa irshaad iyo taqriibba kuma sugno noocani laakiin xaafid ibnu xajar baa ku dabdiyey kitaabkiisa waxa weeyaan nukhba iyo sharaxeedaba kuwa dabdiyey sayada kutubtiisana xataa dee tadriibkan u taqriib ku farxay marka dambe waxyaalaha uu raaciyo ayuu kaga mid yahay daarsiyadiisiyana waa sheega isaga laga bay yahayba guud ahaan intuu kagaba hadlayo bal waa nooc dee kutubta qaarkood hana sheegin kollay dahadiyo kitaabkiisan muuqidaduna madarif noocu kuba magacaabay iyo baaba soo arooro kollay dee kan aan odhanayno waa kuu sheegeen bal markaa waxa ay tahay xadiis baa nin la gooni noqonaya oo keligii buu warinaya wata kan makaan soo maray markaa inaan mukhaalafada eegin keligii buu wariyey laakiin ninkan marka la eego xadiiska warinaya kaa hore waxaanu lahay in tacdiilkiisa laba idhaaho waa ninkan lagu kalsoon yahay ayaan xoog badnayn oo kelinimadan aan kalahayn waxaan kelinimada dee dacfiga kaba imanaya aan buuxin karin oon kali karin kanise waxa weeye waa nin culimadu guud ahaan ay iskala meel dhigeen inuu nin daciifa yahay dacfigiisa bay ku wada raacsan yahay cid jiriininkanime waayagoo yahayna aanay jirin oo maxaa layskaba raaci karaa kasoo qad raawidan waa nin lagu tuhmayo axaadiis bana inuu samaysto musaahilka macnaa weli kuma cadda laakiin waa lagu tuhmsan yahay taas waa mid waxaa lagu yaqaanaaba siro kale inuu been sheego hadalka caadiga iyo sheekadiisiiyo wararkiisa laakiin weli xadiidka rasuulka taa lama haye hadalkiisi kala been lagu ogayo kala dii beenta bee lagama aamin aha inuu xadiidkii rasuulka been ku sheego fistidaahira ayuu leeyahay wahan iyo qalab badan oon xad lahayn oo dee si uu isagu kaga hurmuniyo si ay la noqoto in uga wariyoon wuxuu dabin ayuu leeyahay umuuraha caynkaasa kuligiiba xadiiskii warinaya cid kaloo ku raacdi ma jirto xaalkiisna waa taas oo kale xadiiskiisa waxaa lagu magacaabaya matruko waa bal markayna mawduuca inaan axaadiista ku soo darin anwaacda daciifka ka ugu liita weeye tan hadduu mid kaloo lamidi iyo mid kaloo lamid iyo mid kaloo lamidi ku raacana ma karno oo xasan gadairiya waxyaalamakaa waa dacfi kamaya maaha waa dacfika ugu xun ugu liito sanbaado matruka mid laga tegay ayay kala cabireen bal taas baa matruka laydaayo ee isagu waaba dacfi heerkii ugu hooseeyey ayuu noqonaya anwaacda daciifka heerkii ugu hooseeyey asbaabta keenaysa waa fukitaanka laysku waafaqayo ninka masrufnimadiisa ama dacfigiisuna waa asbaabaha imaka aan soo sheegnay ayaa kala mid ah wuxuu bal taas weeye waa lafti adiga tacriif taam ah oo uu inoogu tacriifiyey macnuhuna waa cad yahay dee xukunkiisuna waa taa aan soo sheegnay oo wuxuu hi sheekhu matruukuhu xadiidka masalan waxay kiisa matruuka oo lagala tegay taasi maa xadiid weeye waaxidun ruux ama shaksi in farada uu la gooni noqday bil isaga uu la gooni noqday uu la koriyooday cid kaloo warinaysaa ma jirto taabic ma laha shaahid ma laha wax alla wuxuu leeyahay maga jirto oo dee kolkol dee waxyaalihii shareecada laga ogaayo qawaacideedii camkayna waaba kasoo horjeedaa khilaafsan yahayba maa waaxidin in farada bihi way wa ajmacuu walxaal ajmacuu ay ku isku waafaqeen culimadu oy ku heshiiyeen isla meel dhigeen bidacfihi calaa dacfihi ninkan la gooni noqday xadiidkan daciifnimadiisa uu daciif yahay taas baa masruuk lagu magacaaba waa ku laga tegay dacfina nihaayuu gaadhay sina looma camal fali karo dad laguma wacdin karo laguma waamin karo dee bal markaas waxa wey haddii la sheegayana waa in xaalkiisa la cadeeyo uun taasba sawa xadiidkaasi ama noocaa markaa magacaa lagu magacaabayaa karadin ay kalmarduudi waa kan inoo dambeeye mawduuca ayuu la mid yahay oo dee mawduucana waan arki doonaayo taas buu la mid yahay walow dee kaafka tashbiihka insaynu in yar yar laabo laakiin kaladahada waxba laga qaadan karahayn waa wax laga tegayo uu yahay sina aan dee loogu camal fali karan loo sheegi karan hataa haddii laydhaha daciifka waxbaa laygaba camal falaya ee isagii un baabu kuu la mid noqday oo taas buu laga mid yahay bal haddaba waxa weeye taas baa waxa lagu magacaabaa masruuf lagula magacaabaa kollayna bal ruwaada qaarkood ee magacyo dee axaadiistooda taa ay kaba dhigeen kole insha allah kutubta dambe un baaban ku arki doonaaye masruuf kal hadii laydhaha waa masruuf marka mid baa jirta inta badan waxa laga yaabaa amsilo badan oo kutubta marka daalacahaysaan ama kutubta takaariijta inaydaa kubaaraga hadeer goor ruwaad baad arki doontaan marka xadiis ba ay ka hadlayaan hebel baa ku suganoo waa masruuf macnaa waxa marka laleeya hebel waa masruuf macnu waa kan waa nin laysku wada waafaqsan yahay oo dacfigiisa dacfigaasi ama hawla yimaadee tuhmo been lagu tuhmay ama been laguma yaqaano fii gayri xadiisi nabiyi sala allahu alay wasalam xadiiskii loogaba aamnahayn kaftagiisa muuqda wahamkiisa badan iyo taas adigu umuurahaas ba haba noqotay waa nin dacfigiisa laysku wada raacsan yahay dintaa ay odhanayaan hebel waa masruufka ama dee xadiiska hebel waa masruufkaas ula sugan nooci ugu dambeeyey ee anwaacda wuxuu i lkdib اmkhtalq اmasnuuc calى الnabi fadalika اlmawduuc wاlkadibu beentii almasduuba calى الnabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay lagu beensheegtee lagu been abuurtay almukhtalaqu la abuurtay calى الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam almasnuucu la samaystay waa alfaadaka lciraaqina waa si uu sameeye waana taakiidkii hore macno keliya ino wada tilmaamayaan la samaystay cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam kadalika kaas kadibka ah beerta ah lahafaryo rasuulka ilaahi lahafaray oo lagu been abuuranayo un e almawduucu waa mawduucka la ydhaaho bal waa qaybtii ugu dambeysay mawduucdaa laga yidhaahaa dee xadiisna way kala cabiraane dhab ahaan waxaana xadiisba maaha waa been cad oo rasuulka ilaahay un loo nisbeeyo odhanba samaynba taasi ee waxay xadiis loogula magacaabay dee ka dejiyey ee waxaan samaysta ikhtiraacda wuxuu sheeganaya waa xadiis buu leeyahy marka marka la eego biictibaari marka zacmi zaa'imi ayaaba xadiisay ama dee geed kale waxa looguma soo arooriyaa si loo ogaado loo barto barso lagu ogaanayo laysaga garanayo xukunkiisa loo ogaado ayaa qaybahan xadiiska ay ugu soo dhex arooriyaani xadiis dhan maaha marka waxa ay tahay saa uu alfaadahan inooguma tacaruufiyey wuxuu de aanu rasuulka ilaahay odhan salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee isagii loo nisbeeyo iyadoo been abuurad lagu been abuuranayo ay tahay culimadu waxay taa ka cabiraan mawduuc ayay kaba cabiraan waa taa rifmadiisii la dejiyey cabdo wax martabi uu leeyahay ma jirto taas baa mawduuc la yidhaahaa balanta markaa xadiiska mawduuc lagu magacaabayaa isaga kaa weeye markaasaan sheegnay waxaa xadiisba mahay qayba xadiiska waxa loogu koriyey dee kan qaa'ilkii xadiis buu sheeganaya mawduuc baa layidhi horta mid weeyaan oo xagga xukum ahaan markaynu eegno xadiiskii ninkii garanayey ama u malaynayey waxani inaanu jirin oonu asar ahayn inuu wariyaa oo uu sheegaa wax u banaan ma aha inuu caddaynayo mooye oo bal rasuulku muxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh muqadimada saxiixa muslima oo ku sugaye man rawaa canii bixadiisi yaraa anahu kadiibun fahuwa axad lkaadibiin ama axad kaadibeyni labada sigoodba mala riwaayaadka muslim iyo dee qolooyinka mustakrajaad kaleda ku kala wariye ninka iga wariyo aniga xadiis uu malaynayo inuu been yahay ama uu saa qabo iga wariya beenaalayaasha midkood weeye maxana dee inuu caddeeyo inuu horta ka aamusan yahay haddii kalena uu cadaynayo marka la cadaynayo dee waaba dadkii baa looga digaya waa naseexo laakiin marka aan la cadaynahayn waxa weeye waa kan xataa sheegaya dembi weyn buu kuba dhacaya ka sameeyey hadalkiiba daada ee laakiin kanse isagaa beenaalayaasha mid kamid ah ama labadii beenaale haddaan tasni eegno waa kan sameeye dee kansan kuba warinayo ayuu kamid yahay horta xadiiskii haddii ama waxani uu mawduuc ah in la cadaynayo mooye in la wariya asal ahaan wax banaan ma aha taas iyada waa mid seebaha lagu baran karaa kalay umuuraa jirto oo iyada dee halkan kuma soo koobayno kitaabkina waa bidaayo waxaan rajaynayna haddii ilaahay nafta inoo daayo inan bal dee wadno aynu kitaab iyo laba iyo saddexba kaba aragno ama aan dee dilibil hortan iyo dib u bilaabayno un weeye haddii rabbi mid yareeyo subxaanahu watacaala marka waxyaala badan oo ku arkayna laakiin kan leenahay waxa weeye horta culimadu allaha ka raalli adee aad bay ugu cinaayoodeen saanibkan ugu cinaayoodeen sababta ugu cinaayoodeenna waxa weeyaan wadciga xadiidka iyo waxyaale aan jirin rasuulka loo nisbeeyaa hore ayuu u bilaabmay waktiyadii fitantu ay bilaabantay muslimiintaba dad baa soo baxay waxay qabaan iyo ra'yigoodii iyo fikradoodii ama madhabkoodii inta waxu doondooneen dee samaysanayay axaadiis ay leeyihin waan ku xoogeynaynaa taas asxaab alahwaa taasi way kaba dhacday bal kuwo kala duwan oo dee iska soo horjeedaan mid kastaaba waxooda wax iyaga ay ka dhiganayaan sanad iyo cumdo ay samaysteen oo kale dad kalaa jiray oo iyagu intay islaam sheeganaya laakiin gaalo ahaa janaadiqada nimankii la odhanayayoo axaadiis badan oo been ama wax badan oo beena geysinayay dadkana ku dhex baafinayay sababtuna ay ahayd biibsaadi diin dadka diinta inay kaba fasahaadiyaan taasoo midbasa la soo sheegida khaasatan mahdi oo kale iyo haarun iyo qolooyinkaas aabahod mahdi baa bilaabay iyaguna dee haarunna waa dala socday aabihii ayaa labadan nin amiir lmuminiin waktiyadoodii ama khulafadii muslimiinta kaba mid ahaa oo nimankaasa kabuci jiray lagu jiray janaadiqada ahaa ayaa nin baa lasoo qabtay haarun rashiid waktigiisiyo ninkii lasoo qabtay oo loo soo qabtay dejandaqa in loo dilaayo seerad ka yeeli intaasoo xadiisa dadka ku dhex baafiyo wixii xalaashaan aan xaraamta gaba dhigayo wixii xaraamtaan aan kuwa banaynayo neesay ku yidhi hadal aada u qayimahaydo ayna anta ya caduwllahi min abi isxaaq alfazariyi wa cabdillaahi bn mubaaraki fahuma yanqulaaniha min xadiidi rasuulilahi sala allahu alay wasalam xarfan xarfan waanaa halkeed kuba ilowday cadowgii ilaahay haba isxaaq alfazari iyo cabdillahi mubaarak raggaasaa joogo xufaada iyagaa ka soo dhex saari xadiidka rasuulka xaraf xaraf loo soo dhex saariyo dee waxa meesha ilaahay deeta keenay dadka xufaada xadiidkii rasuulka dee waxa weeyaan uga tegay awdaankoodii uga tegay amwaashoodii uga tegay dadkoodii uga tegay raaxadii badankooda ee xataa isaga xadiis dhane kelimo xadiis lagu dhex daray ayaana ka qarsoonaan inay sooba saareen waa kelimo keliya oo xadiis nin wadaaci kuga dhex daray ayay sooba saareen ibnu mubaarak baa la weydiiyey oo la yidhi bal arrintan axaadiista beenta ee dadka dhex socotee fara badan kama warabno markaasuu yihi facishu laha aljihaadida ina naxnu nazalna dikra waina lahu laxaafiduuna jeedo xifdigii diinta ayay kaba mid tahay qur-aanka xifdigiisii sumihiisii sharxaysina dee way la socotaa un oo xifdibayso dadkaa xufaadbaa u noolaan doono sidaasa had iyo doonsikadetiina waabay jirtay welibana arrintu intaa kumay ahayna dad baa jira iyaguna zuhaad ahaa cibaad ahaa oo axaadiis been oo badan geshiyey fadaylooyinka kuba tacalluqsan targiib iyo targiib kuba tacalluqsano iyaga waxay laba ahayd inay ilaahay uguma dhawaanayan waa kuwa ugu dhibaato badnaa ilahay uguma dhawaanayo dadka gaalaha ku kalsoonaayo oo dadka ka aqbalayaya dad kale dawaaba la iska jirayo hadalkood iyo waxoodi waaba la iska ilaalinaye marka waa dad suhaada cibaadah iyaga waxay tiraaheen ba ilahay uguma dhawaado axaadiis ay khayrka dadka ku saclaysiin ama macaasida ayay dejeysa ama fadaa'il qur'aan oo kale iyo taasu in nuux la yidhi qaadi ahaayo nuuxu jaamic la odhanayay oo yidhaaheen caalim bu ahay jamaca kulla shay min la sidqa wax kastoo fiicanba waa laga helayo waxuu ahayn taas ayaa waxaa de la weydiiye lada xadiidkan waa xadiis dheer oo kutubta tafsirkana barkood mushkiladaas ay noogula sugan tahay maanta oo ay googooyaan oo suurta qur-aanka markay kala hadlayaan ay kuga sugan tahay oo dee laga helayo dawdawi laga heliyo jalsari laga heliyo saclab iyo kutubta tafaasiirka iyagoo fadaail qur-aankaa suura suurad uga dhigtay xadiis dheerna waa dejiyo boqol iyo afar iyo tobanka suura oo mid kasta fadiilo gaara u yeeshay sabab ibn cabaas ku tiirinaya waxaa lagu yihi xadiidkan xalku xikrimo oo dhan adiga mooye cid kala sheegaysaa ma jirto ibna cabaas cid kale ka waranaysaa ma jirto xageed kala keento wuxuu hi markaan arkay dadkoo kuma jeestay un qur-aankii ka jeestay oo fiqiga abi xaniifa iyo ibnu isxaaq magaajidiisa nin ku jeestay ayaan desiyey tan siaan dadka u jeclaysiyo qur-aanka akrintiisa iyo taas iyo waaba khayrbaan yaha ajrigu kuma doonayda arrimo kale kuwo kale lamida mada jira bal haddaba asbaabta wamcigu way badnayd atacasubkii madaahib ahaaneed iyo kii furqa ahaaneedba iyaduna qayb bay kaba ahayd zinaadiqadu qayb bay kaba ahaayeen qolointaasi haddii qayb bay kaba noqdeen umuurastaas ayaa jiray oo way bateen laakiin culimadu maanta dee kutub dhan bay deshiyeen oo ay waxyaalahaa kagala hadlayeen ama doobida caamka uga yeereen xadiiskaasaa lagu garan karo ama in kutubta fara badan ee xadiis xadiis ay ugaba taabteen ee maanta majmuucana ay kaba madbuuctay kuwa yaryalay kuwa waaweynba oy tahay inagu inaan bal dee ruux cinaayo u yeelano aan ibtilaaceeda badino oon waxyaalaha kuwa inta waxyaala badan dadka ku dhex wareegayaa jiro oo kale barkaas hadeer goorna kutubtan dee aimadu ay dejisay ama raggaas lagu kalsoon yahay mooye kutubtan aynaan maalifiintoodu aanay aqoon kasta asaweyn xadiisuba lahayn axaadiisay soo naqlinayaan in wax dee hogaanaha ma iyo waxba aan lahayn dee de adiga wax lagu xidho lagu qaydo cidii welisiya taas oo kalea marka inuu bal iyarkaa nafteeda aanu ku degdegin oo iskala hursadaa waa shay aada yeelu muhim ah oo wuxuu jirtay fataawahan xadiisiga ibnu xajar leeya ibnu xajar xaakim maaha ee waa ninkan aada u mashhuurka soomaali agteeda markan eegno dee faqiiha isna axmed ibnu xajar oo dee waa xaakim ibnu xajar karaamidiisiba isna u sheekahayd bo isku yarle adiga intaa dalaqadaasa uga dhaxaysa ayaa dee minhaajkiga sharxay oo kale fataawinka xadiisiga laba fatawa u madbacaysa mid xadiisiga iyo mid fatawa fiqyaat kubra mudakar majalada mid majala midnaa fiq midnaa xadiis labada madbacaysan xadiiska la weydiiyeyo nin khadiibo hoo su-aal la weydiiyey axaadiisu sheegayo on cidii weriso sheegan waa khudbadii sumcada bal kala warano cibaadada ka cabira hadal hole isaga naftiisa kitaabkaa fatawa xadiisiya axaadiis badan biaasa lahayn ay dhacdayba laakin hadalku weli baan leenahay wuxuu ka cabire uu yihi macnaada way banaan tahay ninku inuu axaadiis ama ciddii werin sheego laakin bishardi waa inuu isaga xadiiskii macrifo u leeyahay ama cid xadiiska macrifo u leh kutubtooda uu ka soo naqlinayo ama iyada taasiadaama jirin oo kale oo axaadiistii ama hubin bay iskala sheegayo kale cibaadu soo gaada xataa si wulaati lamri ay dee arrintooda ay tahay inay dadka caynkaasa u diidaan khudbada iyo waayo de waa meelaha badan ee waxyaalo saasi ay kaba faati karaan bal markaa waxa ay tahay imaka daabidaasi waa xuma sii dhex galayne muhimku way fara badan tahay waxyaalaha mawduuca laakiin shaqadii laga shaqeeyana way badan tahay in dee bal himadeedna ay sareyso oo kutubta caynkaasina inta doona ibtilaaceedana aan badino taasi waa muhim bal wixii dee kitaakan dhaabsana kale waxyaala ziyaadaha waan kuba arki doonaa haddaba taas bay tahay xukmkiisuna taa weeye markaas yaalaha lagu garan karana bal waxa lagu garan karaa ninkii waadiciisaayo qartay oo dee barkeed baa saas ah waxa lagu garan karaa de iyada waxa weeyaan qariino lain lagu garan karo waxan dee ama laga qaadanayo waxan marwiga o xadiiskani hadduu usuushii caamkahayd nusuustii qur-aankee sariixayd iyo axaadiistii mutawaatirkayd iyo qawaacidii caamkahayd boo khilaafsa yahay oo kale dee kolley taasi waa waxa markaa la dareemi kara inaantaas inuu bal masalan oo khilaafsay xadiiskani inuu dee waxyaalihii musalamaadkii caqiidada oo kale iyaduna hadduu ka hor imanayo o burinayo o kale waa iyaduna kale wadigiisa wax laguma garanayo taas laguma garanayo haddii oo bal dain haddii uu isaga naftiisu bal umuurahaas hor kalley waa dha wax fara badan haddaan islaaha yarkakaabana way nala yar dheeraanaysaa waktigina waa iska hor celiila buu noqonayaaye laakiin bal waxyaalihii lagu garanayo taasoo kaleba weeyo asbaabuhuna way iska fara badan yahin waxyaalaha sheegnayoba kaba mid weeye imakana amtiradnakalewa iska yar banaan kartaayo bal waxaan jecel bahay waynan xadiis baa jiraba de waxyaala de dhexdeena kuma faafsaanta man carafa nafsa faqad carafa rabba kutub badan lagula arko oo kale de wax rasuulku yidhi maaha culamaa ummati ka ambiyaa bani israa'iila waxa dee kutubta way kuma taallaa waa lasoo qaata taas oo kale isaga naftiisa wuxuu kaba mid yahay waxyaalaha mawduuc ee rasuulka ilaahi oo dhan marka mid baan doonaya waxaad xadiiska u doortay waayaan tirayna kadiyaar umaba iyo inay sheegsheegeen u doortay markan aan leenahay waa mawduuc mawduucnimadu waxa ay ka dhigantay rasuulka ilaahi ma odhan salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maha macnuhu macnahani waa macno baatila ay jiraan oo waxyaalahan badan ee la dejiyey in badan baa macnahani baatilnimadooda macnihii baatil ee lagula garanaya inaan mawduuciyo laakiin qayb badan oo kamida ayaa waxay tahayba ama wax shareecadii xaggeedii iskaga jira axaadiis kale ay macnaheedii lagaba qaadan karo xikam kale oo dee dadkii saalixiinta kaba soo fusho xadiis lagaba dhigo macnuu isagu iska saxiix yahay ayaa laftigan nisbadii baa la diidayaa rasuulka loo nisbeynayo markana inay culamaa umarkiisa abiyaa bani israail waa mawduuc maanaa rasuulka ilaahi ma odhan macnahan iyada dee ambiyadii reer bani israail rasuulku muxuu yihi kaanat waxna bani israail tasuusuhum alambiya kulama halaka nabiyun khalafahu nabiyun aakhar markaa laakiin rasuulki ilaahay wax nabigo kala dambeeya ma jirto cidda wadiifadii ambiyadii reer bani israail ee tawraad badankooda wax ku xukumayeen dee tawraad baabay kuwaa xukumayeen wadiifadoodii gudanaysa waaba culimadii maqaamkoodii joogtaa taasi waa mid oo macni waaba macno saxiixa laakiin rasuulku ma odhan oo kale alkalaamu fi lmasiih yaakulu lxasanaat kama yaakulu lxadabu fi naar ahya dee taaso kolkal masaajidana aan aragna iyadoo lagu qoro kale isaguna kale axaadiisa qaybtaas ayuu kaba mid yahay bal waxa weeyaan xadiiska mawduuca arrintiisu taa weeyaan oo ama xadiisna maahe waa waxa aan asalka lahayne been ahaan rasuulka loogu tiiriyey wuxuuhi naadinku markaas walkadibu beentii almukhtalaqu la abuuranayo walkadibu almukdibu cala nabiyi sala allahu alayh wasalam almukhtalaqu la abuurtay cala nabiyi sala allahu alayh wasalam almasnuucu la samaystay rasuulka ilaahay kolkii salawaat ullahi wasalaamu calayh cala nabiy kadalika kaasi almawduuc waa ka mawduuca ee dee xukunkiisa aan soo sheegnay umuuraha kale dee kale kutubulqusaas iyo kutubtan tafsiirka iskaga banaan karta ee culimadu calaama inoo sheegaan waxaaba kabamida haddii xadiiskani uu de wixii dee shareecadu kale miisaan bay leedahay oo xasanaadkeed iyo sayi-aadkeed iyo acmaasheed mawaasiin bay iskaba leedahay bal markaa haddii uu khilaafsan yahay kaasoo macnaa camal yar oo kooban oo khayra ajri aad iyo aad u badani usoo arooro oo kale ajri badan usoo arooro oo kale taasi waa iyaduna dee mawaasinta shareecada waa wax macruuf oo la yaqaano calaamo tilmaamaysa inuu waxaasi mawduuciyo masalan camal waxaa jirto ibn abi jabra mukhtasar ibn abi jabra bilowgiisa marka khudbada biraabaya waa kitaabkaas axaadiistiisa dambe waa wada bukhaari laakiin waa khudbadan ujeeda taas oo kale khudbadan ujeeda waxaa kaloo dee jirta kale sharaxa xashiyada shimwaanina waxyaala meela way dhaceen ba mawduuca xashiyadaas way dhaceen oo kale isaga naftiisa wuxuu yar bahaye bal meelahan qaala uu yidhaaho kale ruux yaqaano dee bal waa mucalaqaadkii bukhaariya say ahaayeen imaamkoo meela qaar kamida tarjamadii iyo laftigii xadiis ay ku jiraan oo dee uu jiraaciye oo kaloo dee markaasa lefashale xadiisna waa jiraa in xadiiskii ahaa lallahu afraxu bitawbati cabdi iyo haddana kii kuba xigayoo ruuxa faajirka iyo ka isagu markaa dee muslimka ahoo hagaalsan xaalkooda tilmaamaya say dee mawqifkooda diiminta ay kaba leeyihiin oo kale labada xadiis sala allahu afraxu iyadu waa xadiis markaa rasuulka ilaahay dee marfuuca laakiin kan kale dee si usoo dhigtayna isaguna xadiis marfuucu kala dhigteen laakiin sida bukhaariga ugu yaalla waa xadiis ibni mascuudin mayhan isna intaa waa la ogaan kare bal markaa waxaa kuba sugnay dee ninka kaba soo qaado waa sunaa ilaalinteedi iyo xifdigeedii baa kuba sugnaayo camalkaasa ayaa kuba sugnaa ninka caynkaasi camalkaa la yimaadaa koob iyo toddobaatan nebi oo sideed inuu dee la ajri noqonaya marka ajri banaanayo dee nebi keliyana inkastoo dadaad cumra nuux aad jirto ood camal fasho nebi keliya ajirdi lama gaadayo waa waxyaalaha acmaal kooban oo khayr aad u badan la sheegay oo kale waa calaamo tilmaamaysa dee wax ninu mawduuc waxaa lamid a dembi yar oo ciqaab aad weyn iyo waciid weyn uu soo arooray iyadna waa calaamood tilmaamaysa waxan inuu mawduuc yahay oo nu asal lahay nu been yahay tilmaamaysa oo lagu garan karaba bal halkaasaan kuga dhaafayna wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala waqad atat waytimi manduumadii waa bayquunadiiyo kal jawhari jawhar xaal ay lamid tahay almasnuuni waa luul ama lulu ama laali almasnuuni la qariyay oo qobkeedii ama sodadkii iyo weelkeedii galkeedii ay lahayd waa iyada la dhawray gacma laga dhawray siigo laga dhawray oo intay jawhartahay haddana ku jirta galkeedii iyo wixii weelkeedii kuga jirta oo dee dhalaalayso gacan aanay taabano siigana aanay kuba dhicin iyadoo lamida waa xagga macnaha ay filosofiya qiimaha ay leedahay samaytuha waxaan ku magacaabay manduumata albayquni manduumata albayquniyi bayqunkii loo nisbeeyey nadmigiisii kii uu nadmiyey oo dee bayquniya nile magaciisii uu dhameeyey manduumat bayquni taas bay ahayd bayquni waa nisbe eh kii waxa weeyaan manduumadiisii baan kuga magacaabay xagga nisbadana bayqunkan waxay inta badan sharaaxdiisa oo kitaab halaag loo sharxay kitaabka xawaashina leh sadee sharxa jarqaani xaashiya cadiyat alajiri baa la socdo sharaaxa kuwa horeya kuwa dambeeya iyaga waa kitaab adiga aada u nafcilaho oo aadna loogu dadaalay oo faa'iido badan leh ayaa waxaa lagu ay yidhaahaanba tarjamo uu leeyahay sheekhu maanaan arag nisbadan baytuun inay wadan tahay iyo qabiilo inay tahay iyo inay darab iyo ama qaryo tahay iyo waxa ay tahay iyadana maqan arago kadisii waxla arkaba liikhlaasi inaad magaciisii sheegay wixii kale sheegina taas oo kale bacda markaa nusuusta qaarkood baa lagu arkay iyo hawaadistooda in magaciisa lagu magacaabayo ninkan cmar ibn mxamed ibn futuux dimashqiy shaaficiyo la yidhaaho kun iyo sideetan keed oo dhinto waa waxyaalaha meelo qaarkood lagu arkay tarjamo saasoo loo hayaa sheekha masirto nisbadana waxa ay tahay daad laba halaag looma garan bayquun waxaan loogu badnisbeeyey laakiin waa kitaabkaas dalaartay xilaadkiisiga taas aada loogu intifaacay loogamaba faa'iiday aadna loogu cimaayooday haddaba waqad asad way timi manduumadii kalzahari jawhar xaalay lamid tahay almatmumi qarsoona oo lagu qariyo baksin qarsoon oo ku qarsoon dalkiisii ku jira sababkii ama waalkii oo wixii dee isla jiray oo aad u dhalaalayo oo markaa wax kastaba laga dhowray samaysaa waxaan ku magacaabay manduumat albayquniyi bayquunkaa loo nisbeeyey manduumadiisii fuqad halaatiina biarbacin atad abyaatuhaa suma bikhayrin futimat abyaatuhaa abyaadeedii kaa'inatun waxay ahaatay fawqa halaatiina soddonka mid ka sarayso ka ziyaadsan biarbacin afar oo afar iyo soddon bayd weeye taasoo afarkaasoo aka timi bacda halaatiin ama se akad way timi abyaatuha abyaadeedii waxay timi fouqa halaatiina soddon mid ka ziyaadsan xaal ay tahay biarbacin afar ay kala ziyaadsanto macnaa abyaada kitaabku waa afar iyo soddon bayd waa afar iyo soddon baydna meelaha qaarkood bay dhacdeen halkan abyaataha bedelkeeda aqsaamuha iyada aqsaamuha haddii la yidhaaho waa marka mudallaskii labadii la kala tiriyo maqluubkiina la kala tiriyo ayay afar iyo soddon noqon haddii kale dee labaiyo soddon bay noqon uma bacdiyeed khutimat waa la khatimay bikhayrin khayr baa lagu khatimay ilahayna khayr haynoogu khatimo alxamdu lilah aladi hadana lihada wama kuna linahtadiya lowlaa an hadana allah bismi lah alxamdu lilah wasana ala salaatu wasalaamu cala rasuuli ilahi sala allahu alayh wasalam allahuma zidna walaa tanqusna akrimna walaa tuhina adina walaa taxrimna wasirna walaa tusir calayna warabina warda cana sala allahu ala sayidina muxamed wala alihi wasaxbi wasalam alxamdu lilah rabi alcaalamiin